أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah oo si rasmiya uga furmay degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabadii furitaanka ayaan caawo idiin haynaa maxkamadda ku dhaqanka shareecadda islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo xukun xaduridaa ku fulisay koox jawaasiis ah oo qiratay dembiyadii lagu soo oogay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
تغتني حقدا وقهرا
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa xukun xaduridaa ku fulisay koox jawaasiis ah oo qirtay dembiyadii lagu soo oogay boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si ay halkaasi ugu daawadaan fulinta xad ka mida xuduudda allah oo lagu oogayey shan ka mid ah jawaasiis ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka qarsoon ee mujaahidiinta raggan ayaa la shaqaynayay sirdoonnada cadowga gaar ahaan kuwa maraykanka islamarkaana u gudbinayay siraha muslimiinta haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ujeed cadeen xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysane cabdifataax iimaan gaabow da'diisu tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dembeeyey dukhaymo iyo weeraro gaalada ka geysatay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdifataax iimaan gaabow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaan waxaa shaqadan jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo ciro waan ka aqbalay waxaana u xilsaarnaa sahminta meelaha ay degan yihiin mujaahidiinta guud ahaan howlgallada aan ciro la fuliyey waa laba weerar iyo hal duqeen intaas kadib waxaa mar kale jaasuusnimo ii soo bandhigay seedigay sarqaabi waxaan u qaabilsanaa dhanka sahanka waxaana la fuliyey afar weerar oo ka kala dhacay reebaay qudus kaamwanay iyo duleedka kaamjaroon dhammaan shaqooyinkaasi waxaan ku qaatay lacag yar ujeeddo caddeen xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysane maxamed cabdinuur maxamed oo loo yaqaano ciro da'diisu tahay lixdan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dembeeyey duqaymo iyo weeraro gaalada ka geysatay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed cabdinuur maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo maxamed buule waana ka aqbalay kadib wuxuu igu soo xiray afrax macow si uu ila shaqeeyo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan soo sahmiyey meesha lagu magacaabo barjalla waxaana degnaa ciidan ka tirsan mujaahidiinta kadib weerar iyo duqeen ayaa meesha ka dhacay labo waxaan soo sahmiyey meesha lagu magacaabo kaam goraney waxaana ku arkay ciidan ka tirsan mujaahidiinta waxaana tusay afrax oo ka mid ahaa ciidanka gaalada duqeen iyo weerar ayaa meesha ka dhacay saddex sidoo kale waxaan soo sahansaday qudus kadib waxaa ka dhacay meesha duqayn iyo weerar dhimasho iyo dhaawac intaba way ka geysteen afar sidoo kale waxaan soo sahmiyey meel beerxaani duleedkeeda ah waxaana ku soo degay bangaraf waxaana ka soo kaxeeyey meel la yidhaahdo beeri bilcaan waxaana la socday afrax kadibna waxaa dhacay dagaal intaas kadib waxaa mar labaad shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay labo murtad oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxayna igu yidhaahdeen dad kula shaqeeyo keenso oo siminaar loo furo waxaana diyaariyey saddex iyo toban nin oo aniga aan kow ka ahay kadib siminaarkii ayaan galnay wuxuuna socday shan iyo toban beri waxaana lagu barayay shabaab inay khawaarij yihiin loona baahan yahay sidii wax lagu qaban lahaa kadibna waxaa nala siiyey fasax saddex maalin ah kadib waa nala wacay waxaa nala siiyey kaniini yaryar oo min laba xaba ah dadkii kale waxay sheegeen in la far xumeeyey laakiin aniga waxba laguma samaynin intaas kadib waana la soo fasaxay waxaa horay u soo qaadannay shan shareexo shabakadana aniga ayaa madax la iga dhigay waxaana imaanay beerxaani waxaana shareexadii ugu horaysay saarnay gaari ay wateen rag mujaahidiin ah waana la duqeeyey guud ahaan waxaan ka geysannay jubbada hoose saddex iyo toban howlgal oo iskugu jiro duqeen iyo weeraro badankoodana waxaa ila fuliyey goodaay gujuf iyo cabdifataax iimaan gaabow mar saddexaad waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay murtad kale oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waan ka aqbalay wuxuuna igu xidhay jaasuus kale oo lagu magacaabo zaki waxay ku fashilmeen howlgalkii ugu horeeyey ee aan la agaasimayey kadibna waa la ii qabtay waxaan madax u ahaa shabakad jawaasiis ah oo gaarayay labaatan qof dhammaan shaqooyinkaasi waxaan ku qaatay lacago yaryar ujeeddo caddeen xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysane maxamuud xasan cabdi guudaay da'diisu tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dembeeyey duqeymo iyo weeraro gaalada ka geysatay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamuud xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay laba murtad oo lagu kala magacaabo siyaad iyo rashiid yowmay waxaan iskugu imaanay v f madow waxayna i dhaheen waxaan kaa rabnaa xogta al-shabaab meel walba oo aad ku aragto waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan xog ka gudbiyey laba mar oo kala duwan kaamjaroon ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaa soo weeraray gaalada wayna ku jabeen labo waxaa xog ka keenay muduulow waxaana degnaa rag ka tirsan mujaahidiinta waana u gudbiyey wayna soo weerareen dagaal wakhti qaatay kadib way ku jabeen mar labaad waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ciro oo la shaqaynayay maraykanka waxayna siminaar ku soo qaadanay eerboorka kismaayo si aan u barto sida shareexooyinka loo saaro gawaarida iyo shaqada la xidhiira diyaaradaha sida loo hago waxaana ku soo laabannay beerxaani shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan ka qayb qaatay duqaymo lagu beegsaday laba guri oo lagu duqeeyey beerxaani labo waxaan shareexo geliyey guri oo lahaa nin ka tirsan mujaahidiinta oo ku yaalay kaamjaroon sidaas ayaana lagu duqeeyey qofna wax kuma gaarin saddex waxaan shareexo gelinay aniga iyo cabdifataax tuulada shantar hareeri meel ay ka degnaayeen rag mujaahidiinta ah sidaas ayaa lagu duqeeyey afar mar kale waxaan shareexo gelinay aniga iyo cabdifataax tuulada buur khaylo oo ay degnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey shan waxaan shareexo u dhigay rag ka tirsan mujaahidiinta oo degnaa buulo hareeri kadib waa la duqeeyey lix waxaan soo sahmiyey aniga iyo cabdifataax jabhad degneed afnool shareexo ayaan u dhignay waana la duqeeyey mar saddexaad waxaa jaasuusnimo ii soo bandhigay afrax waan ka aqbalay waxaana u sahmiyey meel u dhaxaysa muduulow iyo beerxaani oo ay degnaayeen rag mujaahidiinta ah waxaana ka dhacay dagaal dagaalo iyo duqaymo dhammaan shaqooyinkaasi waxaan ku qaatay lacago yaryar ujeeddo caddeen xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedeysane afrax mucow cusmaan faalweyne da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dembeeyey duqaymo iyo weeraro ay ka geysteen wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane afrax macow cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo qaatay labada kun iyo lix iyo tobankii aniga ayaana raadsaday markii hore waxaa laygu daray militariga kadibna waxaan qortay qaybta basaasnimada waxaan siminaar ku galay eerboorka kismaayo gaal maraykan ah ayaa mas-uul ka ahaa waxaana qaadanay siminaarkaas asaaska al-shabaab qaabka ay maxkamadaha shabaabka u fuliyaan ku dhaqanka shareecada kadib waxaan bilaabay shaqadii oo ahayd inaan maraykanka u basaaso waxaana ku bilaabay inaan shaqaalaysiiyo shabakad jawaasiis ah waxaan shaqaalaystay dad gaarayo dhowr iyo toban qof waxaan ka geystay wilaayada jubbada hoose duqeymo iyo weeraro gaarayo kow iyo toban dhacdo waxaana ku shahiiday tobanaan qof oo muslimiin ah xoolo badanna waa lagu baabi'iyey intaas kadib weerarkii igu dambeeyey ee ciise cali aan la fulinayay markii qoriga la iga qaatay oo kismaayo aan ku laabanay waxaana loo qabtay seminaar kale kadib saraakiishii danab waxay damceen inay shaqo ka qabtaan suldaankii beesha gaaljecel ee jubbooyinka xasan ibraahim muudey waxayna u arkeen nin dhibaato badan ku yahay markii ay tashadeen sidii ayay ii soo bandhigeen inaan suldaanka soo qabto ama soo dilo aniga oo marka hore iska dhigay qof toobad keenay sidii ayaan ku soo baxay markaan imaaday waa la iga qabtay dhammaan shaqooyinkaasi waxaan ku qaatay mishaar yar ujeeddo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysane ciise cali xasan da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weerar ka dhacay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane ciise cali xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista jubbaland shaqadana jaajuusnimo aniga ayaa raadsaday waxaana wacay nin lagu magacaabo afrax oo ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana ka codsaday inuu xiriir jubbaland ii sameeyo si aan u dhibaateeyo nin ka tirsan al-shabaab wuuna iga aqbalay kadib wuxuu igu xidhay sarkaal ka tirsan danab isfahan iyo wax isla qorsheen kadib waxaa la ii diray inaan soo diyaariyo qorshihii ninkaas lagu dili lahaa iyo hadda meesha uu ku sugan yahay kadib waxaan arrinkii u bandhigay cabdicasiis cabdow keerow wuuna ila qaatay waxaana u diray ninkaas inuu hadda xaafaddiisa joogo iyo in kale wuuna ii keenay kadib waxaan kismaayo ka soo kaxeeyey ciidan uu wato sarkaalkii danabka ahaa afraxna uu la socdo aniga iyo cabdicasiis mar kale waxaan hubsannay joogitaankii ninka kadibna weerarkii ayaa saas ku bilowday wuxuuna ku soo dhammaaday in qori iyo khasnadihiisa halkaas nalagu soo reebto ninkii moobeel iyo alaab kalena waan ka cararnay mar kale waxaa jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan isnaqaanay waan ka aqbalay waxaana ugu tagay kismaayo shaqadeeda waxay ahayd kala gudbinta shareexooyinka iyo dhigistooda waxaan kala wareegay shan shareexo waxaana ku wareejiyey nin la igu soo xidhay kadibna waa la iga qabtay xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socoto kow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah waannii rasuulu allah إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal haddeerna waxaan gelaynaa fulinta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tanfiid allahu akbar
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad lagu dahfurayay ardayda tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah oo ka furantay degmada bulafulay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay tartankan oo ay ka soo qayb galeen ardayda kaalimaha hore uga soo baxay tartamadii heer gobol ee dhacay bilowgii bishan ramadaan ayaa si toosa haatan uga bilowday degmada buulafulay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay tartankan oo agaasinkiisu leeyahay jimciyadda qur-aanka kariimka ee hoos tagta maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si toosa u socda iyadoona ardaydu ay ku tartamayaan soddonka shan iyo tobanka iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka munaasabaddii tartankan oo ka dhacday masaajidka jaamaca ee degmada buulafulay waxaa lagu dahfuray ayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
waxaa munaasabadda goobjoog ka ahaa islamarkaana kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abujacfar الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ما يمهن نغانا إلهي سبحانه وتعالى نأبو رينا أهيسي نعمو يمكن سبيها أن يكون إننا كنعمة ينسي بعد الحمد لله أن ما يمهن نغانا maktabka dacwada xarakatu shabaab almujaahidiin juhuudda gaarka ee hoose kabiyahaaya fahamsiinta iyo baridda shareecada raxmaanka gaar ahaan qur-aanka kariimka ah walaalaha maylaha jazaakum allahu khayran intaasay kadib sigaar ee dadka xafladda kuga gaadadahaaya oo mushaarikiinta ah munaasabadan tahay ku geebgaadadahaaya haddii aynin lijaantii geebalja sha bedelinaay maktabka ku socday macallimiinta musaabaqada mas-uuliyiinta ku ahoo imtixaanka gaala doontay ardada mushaarakeeyaasha iyo dadweynaha kuga gaaladay dhammaantii oma ilaha jazaakum allahu khayran intaasi kadib si isu ogsoontiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamka u sanasiiyey b waxyaabahan ku weymayba kumad aha nicmat lqur'aan qur-aanka kariimka ah maybu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala hadalsheeyo xuruuftiisii macaaniyadiisa intaba ilaahay ka hadli tabaaraka wa tacaala kafaa bidalika sharafan marka faahfaahin badan insha allahu tacala inayna sii galma ah maadaama ilaahay kalaam shee'eeyey ilaa qiyaami saaca lankiian rumaynana gaalnimo ka dhammadow lanka rumaayo qaadadoona lanka muslimka ee'eeyey dadkana ani isku dhaxlan ilaahay inka talagal yaa ilaahay may ballanqaaday in isu dadkaasi in xifdiyo in ilaaliyo in ilaaliyo oo in indiraasane in baaba'aane in dhammadaan taxriifna langeliya korna iyo takhyiir ilaahay may leey innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun xifdigaasi culimmadu may sheegayaana may may shamliyeen ama ka wada jara xifdu macaanii xifdu alfaadi macnaha qur'aanka kariimka ah iyo macnaagii ilaahay hakadijii oo asalka ahaya hakadiji iyo walaayo kale xika meel ku faa'iidaysadowba ma ilaahay ka ilaaliyey dadka ahlu cilmiga ah oo gaar ahaan mufasiriinta tafsiirka qur-aanka ilaahay fahansi waana insha allahu tacaala cusuurtii hata hana dhaafteena mufasiriinta jare oo laha ku bilaabo tansiilkii qur-aanka ilaa dhaxdada inta damboyto qur-aankaba adduunka laku waayamu sii jaro doonta haddii ilaahay insha allahu tacaala oo ballanqaadka ilaahay waayo xifdigaasi dhanaga kale alfaadisna ma ilaahay subxaana wa tacaala ka ilaaliyey alquraa dad buubiyu nagadeen dad yaryar nagadeen dadka mucallimiinka eh oo qura'da qaariyaalka ah oo bijamiici qiraa'aatihi qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ka akhriyo mase ka baradi dadkaasi yaa ilaahay ka ilaaliya marka qur-aanka waa maxfuud oo alfaadisna wal markuu bedelo karo dadka ilaaliya ayaa inteegi oo ilaahay sabab unka waan waa maxfuud oo macaanideenna wal markuu bedelo karo lafdigii hakadegii iyo macnihii lahaay wal taqyiira ma galaaya insha allahu tacaala si ilaahay tilmaamo isla markaasi ilaaliyow kamaydiibku ahaa dadka ilaaliyayaan laftasho ani qur-aanka toosiyo akhlaaqdiyo iyo caqiidadiyo intaba qur-aanka hego toosiy mayna ilaahay inka talagalay subxaana aniyoo ka fikiraano macnaag ay fahmaano qalbiga ka qaadanoo weelaya ka tadabburanoo ka wacdisaman qalbajo ka nuglaadoo ka jila geekamay goobjoogangana kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriga kun afar boqol afartan iyo toddoba ero taariikhda hijiriga musaabaqa oo musaabaqaadkii qur-aanka kariimka walaayaadkeeda kaga wada jaray kumada ini iyo martageliyeen walaayada islaamiga ah ee baay runtii musaabaqaadka la gobodow waa asbaabaha laka laka ilaaliyaayo laka xifdiya qur-aanka dhiibkumada wa asbaabaha qur-aanka laka ilaaliyaayo ilaahay ka ilaaliya ka xifdi iyo wasaa'il qur-aankaasi laka ilaaliyo laka xifdiye dhiibkumada wa musaabaqaadkaasi dara ma kortan laan xaafid ahayna nisqumna mikrofoonka ma hor fadheedo laan alfaadis bedel fadowna inta ma kooyko lansaasoo kalen haynana taxkiiman nagado marka waa wasaa'il laka ilaaliyaayo ilaahay baka xifdiga qur-aanka wasiilo kumada waaye musaabaqaadka qur-aanka kariimka laka tartamo ilaahay subxaana wa tacaala may ku baryaale khayr shay wanaaja nin waafajiyo na siiyo amni iyo caafimaadna ninka khatmo insha allahu tacaala een walaayada may ka faraxsanta martigelinta iyo soo dhoweynta musaabaqadaasi طلبات القرآن الكريم كان قبضي ولايات كدمانتيو اللشاني عاصمة الولاية الإسلامية آه، باي دمد بولوفلاي إن شاء الله تعالى مسابقة داسي بلاو شيء إلى دمات دي ما إسكدياني مسؤوليات كي نوصار معي إني أولو قدل إلهي ويدي سيدان أنني عبس فروانا من فضل ضايل dadka dhagaystayaalka ee dhammaan walaayaasha ku nool ma ii sheegay geerka oo maalin khamiise ata inayn idin furunto musaabaqada qur-aanka kariimka ah waanu ku bilaawada doontay degmada buulufulay ee walaayadda islaamiga ee bay qaybtiya dadka yaryar insha allahu tacaala may ummadda muslimiinta aan sheegaya anila ku faa'iidaysada mushaarakada ajarna lanliyooda إلهي لن كدوا تبارك وتعالى وقتنا وقت قيمة بدنها شهر رمضان يلا كجرى وقتنا لك فايدة سدا قرآن الكريم كي يدرس جي كتدبروشي iyo ka waansamooshi ka wacdiisamooshayna lagu faa'iideysada jazakum allahu khayran musabaqadina min furunta min ballahu wadaasa بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا